hadaladaas maalin dhaweyd wasiiru dawlaha arrimaha dibadda imaaraadka anwar karkaash uu ku hadlay qatar ha kala doorato inay qodobada yeesho ama in la kala jiro furiin uu dhaco shalayto safiirkooda mooska jooga cumar khadaash in la yidhaaho oo ay wareysatay saxiifad ruusha isaguna cagajigleyntaas iyo handadaadaas uu sii waday saxafiyiinta iyo nimanka ku xiranina hadalla kasii culculus oo ah haddaydnaan qaadan qodobadaas wixii raabica ka dhacay baa idinku dhici doona sida uu qoray cabdiraxmaan rashid sharqul awsad uu ku qoray waxaasoo dhan marka waxaan isleeyahay xaqiiqada marka loo kaco maadaama iyagu si kulul ay marka hore hawsha ku bilaabeen qadarna xoogaa ay ka qaboobeen qofkuna markuu qabow wax ku fiiriyo xalka uu ka heli og yahay in marka iminka qadar xoogaa bareesharka lagu sii badiyo qodobada dhiman ee hadda la oran karo waa dhiman yihiinna uu ku handaday safiirkoodu qodobo sahlan ma aha oo ah sida sida in qatar laga cayriyo g c c ga ama golaha khaliijka taasna ma sahlanoo dawladihii waa kala jaban yihiin oo saddexda dawladeeda qaadatay saddex kalea diidan oo qatar iyo laba kale arrinkii diidan idan arrin sahlan oo hadiiba ay heli karaan koorabka lagu cayrinayo maaha qadiyo kalena waa qadiyo kaba weyn iyagoo yiri waxaa waxa nala tijaaraystaan waxaan ku leenahay ama annagana raaca ama qatar raaca iyaduna waa mandiq aada u fooraro aan sahlanayn caalamkao dhan inuu iyaga warkooda u yeelo oo qatar xiriirka u gooyo keliya arrinta dhiman ee nimankaa u dhiman iyaduna aan suurtagal ahayna waa inay dagaal ku qaadaan taasuna iminka waktigeedii waa la gudbay wan gartay marka maxaad is leedahay in ay ilaa heerkan haatan mar kale ay soo gaadhaan oo hadalladan ad adag kusoo celiyaan way tahay
hadalladu cabsigelin weeye ficlan ninku markii geesaha laga galo buuqa lagu badiyo handadaada lagu badiyo baraanmaa waxun laga balaqsadaa waan is leeyahay way tahay waxay kaloo noqon kartaa kala guur inay niyeysan yihiin oo analaysiinta qaarkood ayaa waxay leeyihiin nimankan qodobada ay soo gudbiyeen kana tarjumaysa niman xal raadinaya ee asalkaba niman kale tag raadinaya ayay marka ka tarjumaysaa marka qadiyadanu laba daran kala dooro weeye oo labaduba mid kasta uu aada u dhib badan yahay oo qadar u dhib badan yahay oo hadday sidaan ku yeeshana waa isdhiid iyo calan cad oo ay qaadhay hadday yeeli weydana waa kala guur ayagu labadaba mid kasta guul bay u arkaan oo hadday kala guudaanna qadan inay ayay u arkaan inkastoo si sahlan aysan ku maraynin oo ama xagga khaliijka ama xagga reer galbeedka aanay ka maraynin oo hadday iyagu maslaxadoodii garan waayeen dad baa meesha maslaxadi uga xiran tahay dad baa ciidamo ka joogaan dad baa tijaaro iyo dhaqaale iyo ganacsi lale inkastaysan mari karin laakiin way noqon kartaa niyad ah haba lagu kala tago wan gartay dhinaca kale haddaan kaa weydiiyo arrintu haatan meel daran bay maraysaa waxaad moodaa halkii la isugu soo dhowaan lahaa in lasii kala durhayo wadamadan isha ku haya iyaga laftoodu wax ma ka yidhaahdeen arrintan aad baa wax looga yidhi asalka fidnaduna waa odagaas reer maraykan oo imaatinkiisii u mushkiladani ay ka bilaabatay marka laga soo saaro odaygaas oo isaguna iminka aamusay oo markay qatar iyaduna labiyo toban milyaar ku shubtay khasiinadii maraykanka ee iyaduna diyaaradihii hubkii la jabanayo dhinac ka gashay aamusay waana mandiqa iyo caqliga keliya odagaasu fahmayo inta kale marka odagaa laga soo saaro wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda ganacsiga u k franca germany china hadda saacad ka hor waxaan fiirinaya jaban oo hadashay turkigu inuu ciidan geeyo wad la socota caalamka oo dhan marka odayga trumpa laga saaro waxay leeyihin arrinta ha la xaleeyo oo xal siyaasi ah iyo wadahadal ha lagu xaliyo intaana yaanay dhaafin marka waxaan aad aada moodaa nimankaasu inay isleeyihiin intaan aysan warqaduhu idinka wada daadan bal waxaad cabsi gelin kartaan cabsiya laakiin caalamku maslaxad badan bay meesha ku qabaano inay fawda ka dhacdo meeshani diyaar uma aha ma markaas